gudoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamed maxamuud cumar filish ayaa ka hadlay arrin maalmihii aan soo dhaafnay baraha bulshada ee shacabka soomaaliyeed hadal hayeen taasoo ah in muqdisho laga furay xarumo lagu weyneynayo qeybo ka mid a jirka biniaadanka muuqaalo laga soo qaaday xarumahaasi ayaa lagu arkayay dumarka oo fururyaha loo durayo iyagoo uu sheegaya inay ka raadinayaan qurux gudoomiyaha gobolka banaadir cumar finish ayaa sheegay in aan la diidanay in gabdhaha isqurxiyaan sida uu sheegay balse laga soo horjeeday in diinta laga tago waxaana uu tilmaamay in qaybo ka mid ah xarumahaasi labadii maalin aan soo dhaafnay booliiska ay xireen kuwa dhimanna la xidhi doono gabdhaha hortaa inay isqurxiyaan oo mataqaanaa ay maasha alla qoradaas oo bandhigaan anugu alla safana laakiin haddana wixii yani madad islaam ahaan nahay oo akhlaaqiyaadka iyo anshaxa bulshada iyo mas-uuliyada naga saaran marka shatiyaa la siiyaa laakiin shatiga marka la siinayo qofka shatiga soo qaadanayo yani waa waxawaaye il dhaqaala u abuureysaa adiga oo ufududeynaysaa shatiga asigana ku dhihi maayo waxa nuucaan aho oo fasaadka ama dhibaatada ayaa ka shaqayn doona wuxuu ku leeyahay xanuun oo dumarka lagu urxiyaan mataqaana aan shati u raba aan shati u rabaa dukaankaas waxaa laga yaabaa dukaan inuu iskaa yidhaahdo oo adiga shati a usiisid dukaankii laakiin dukaankii oo mataqaana wax badan oo aan ruqsad loo siin oo ku dhex sameeyo marka arrintaa waana soo gaartay waa waana xirnay hadda intii aan yani shalay iyo daraad qaara la xiray kuwa kalena waa la xiri doonaa oo hawshaas waaba ka howlgalnaba in jirkeenna qurxoon ay allana siiyiin la bedelaa ayaa ah camal shaydaan waana ballamihii ibliis uu ilaahay ka hor qaaday isaguu yidhi waan bedeli doonaa aadamaha abuuritaankooda oo uula jeeday waxaan ku kalifayaa in jirkooda beddelaan sida waxyaabaha la ysku caddeeyo bushimaha oo la weyneeyo wax kasta oo beddelaya qofka abuuristiisa iyo wixii lamid ah